123 votes for Ilhan for 68.3%.
ilhan cumar oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota iyo xisbiga dimuqraadiga ee gobolku waxay u xusheen inay magacooda ugu tartanto kursigii uu banneeyey mudane keith allison ee golaha koongareeska ee maraykanka keith allison ayaa kursiga inuu bannaynayo waxa uu ku dhawaaqay maalmahun kadib shirweynihii ergooyinka ee xisbiga dimuqraadigu ay ku xulanayeen musharaxiinta xisbiga ee u tartamaya doorashooyinka sanadkan taasi oo keentay in xisbigu ay shir kale qabtaan islamarkaana ay ku caleema saaraan qofkii xisbiga u matali lahaa kursigii uu baneeyey keith allison shirka ergooyinka ee helista taageerada xisbiga ayaa waxaa ilhaan cumar kula tartamayey laba musharax halka laba kalena ay tartankan diideen oo ay sheegeen inay si iskooda ugu tartamayaan doorashada xisbiga dhexdiisa ah oo dadweynuhu ay u codaynayaan bisha agost ee sanadkan ilhaan cumar ayaa kadib markii ay heshay taageerada xisbiga waxay u mahad celisay ergooyinka codka kalsoonida siiyey iyo dhammaanba taageerayaasheeda
qof walba ayuu mahadsan yahay waynu gaarnay tani waa mid xiise leh waxaana diyaar u ahay in dhammaanteen aynu berri dibadda u soo baxno albaabadana u garaacno lana sheekaysanno dadka deggan degmada shanaad ilhaan cumar oo v o a la hadlaysay ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto doorashada xisbiga dhexdiisa ee bisha agost alxamdulilah ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka xisbigeenna waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto agost ilhaan cumar ayaa guusha taageeradeeda xisbiga waxa ay ku tilmaantay inay keentay taageerada iyo ducada ay la garab taagan yihiin jaliyadda soomaaliyeed ee minnesota maanta waxaan xasuustaa markaan inta u soo socday labo odayoo soomaaliyaan is aragnay waxay dhaheen waa kuu ducaynaynaa ilaaha ku guulaysiiyo marka waxaan aaminsanahay in niyaddaasayta furan iyo ducadaasayta ay mar kasta ii fududayso inaan guul gaaro kursigan golaha sharci dejinta ee dalkan maraykanka ayaan guushiisu sahlanayn weliba marka laga tartamayo xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ilhaan cumar oo arrintaasi ka hadlaysahina waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolku ay u midoobaan sidii qof soomaaliya ugu fadhiisan lahaa kursigii keith allison howl badanaa noo taalo dadkasay u og yihiin early voting wuxuu bilaabanayaa june keeda waxaan u baahannahay dadkao dhan inayna soo baxaan ay codeeyaan in codkeenna uusan naga khasaarin in aan fahanno kursigaanayti in qof muslin ah qof soomaali ah qof aan affahmayno qof annaga noo dadaalayo uu buuxiyo inay muhiim tahay wakhti annaga aan isku mashquulna ma aha wakhti annaga aan aan aan annagoo iswada wadano aan dagaal galno waayo oo aan soo aan ku dadaalno sidii aan ku geyn lahayn washington qof dhibaatooyinkeenna ka turjumi karo oo annagana wax noo tari karo kursigan keith allison ee golaha sharci dejinta ee maraykanka ayaa guushiisa waxaa ka sokeeya taraanturooyin badan oo u baahan taageero iyo dhaqaale ballaaran oo looga gudbo ku dhowaada laba bilood ayaana naga xigta afar iyo tobanka bisha agost oo dadweynuhu dooranayaan qofkii xisbiga dimuqraadiga sida rasmiga doorashada nofembar ugu matali lahaa musharaxiinta kursigan ilhaan cumar kula tartamaya ayaa waxaa ka mid ah musharax soomaaliya oo la yidhaahdo jamaal cabdulaahi oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ee gobolkan falanqeeya jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa waxay walaac weyn ka qabaan in codadkii soomaalidu ay u kala qaybsamaan labadan musharax ee soomaalida taasina ay dhabar jebiso fursaddii qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya kaga mid noqon lahaa golaha wakiilada ee koongareeska maraykanka maxamuud mascade v o a minnesota